dhegaystayaal reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays redio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan redio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye redio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran redio cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونأسان صاحبتنا دقيسون يو وهلكان وريدي عددو waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo oo akhbaaraadka maanta warka aad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya oo amartay in la xiro dhammaan goobaha waxbarashada dalka dariska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay howlgal ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha hoose faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya howlgallo ciidamada maamulka puntland ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada boosaaso taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo fariin ku aadan cudurka halista ee koronavirus u dirtay shacabka soomaaliyeed qodobadaas waxaynu ku soo korra intaan war ku jirno ayaan soo gudbi doonaa saaxiibayaal goro u diyaar garooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana hawadiidinka leenahay saaxiibadana dhagaysanayo oo waa maalnimo arbacaha taariikhdanu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka intaasi waxay ahaan qodobada uga door koronaa warka suuxnimo iminkii haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo fariin u dirtay cudurka halista ah coronavirus kuna socota shacabka soomaaliyeed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bayaan wacyigelin ah ka soo saartay cudurka coronavirus oo kiiskii ugu horeeyey laga helay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya bayaanka ayaa u qornaa sida tan fariinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta walaalayaal sida aad labada socotaan waxaa dunida ku baahay cudurka faafa ee loo yaqaano coronavirus dhakhaatiirta iyo khubadada caafimaadka waxay soo jeedinayaan in la adkeeyo nadaafadda qofka iyo deegaanka haddaba wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxa ay u soo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed si looga badbaado halista cudurkani tulooyinkani soo socda kow in allah noo noqdo oo xaggiisa loo cararo ducada iyo qur-aankana akhriska la badiyo labo in laga foojignaado qaab kasta oo loo qaadi karo cudurkani halista ah saddex in la ilaaliyo nadaafadda jirka iyo deegaanka afar in la raaco tilmaamaha iyo talooyinka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka iyo khubadada caafimaadka shan in imaamyada masaajidka qunuudaan salaadaha oo idil si uu allah nooga badbaadiyo cudurkani lix in laga fogaado oo aan la gelin hadday dhacdo in goob laga sheego cudurkani allah ha ka badbaadiyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimiinta halista cudurkani ayaa lagu yidhi bayaankani ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya
dowladda federaalk soomaaliya ayaa amartay in la xiro dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka cabduqaadir cabdulaahi cabduqaadir dacwo ayaa inoo dhammaystiraya ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya xasan caalaq ayaa shaaciyey dowladda soomaaliya in shan milyan oo dollarka maraykanka ah ugu deeqday la tacaalidda caabuqa coronavirus ee covid nteen sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo maanta iyada oo ay xirnaan doonaan muddo toban iyo shan maalin ah si looga hortago faafidda caabuqa coronavirus ee covid nteen ra-iisul wasaaraha ayaa muwaadiniinta faray in la joojiyo kulamada waaweyn iyo isku soo baxyada ra-iisul wasaaraha ayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in loo midoobo ka hortaga caabuqa islamarkaana la raaco tilmaamaha ay soo saari doonto hay-adda caafimaadka ee jumhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya isku soo wada duub hadalka ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ayaa wuxuu kusoo eedayaa xilli caabuqa coronavirus ee covid nteen laga helay dalka soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay cabduqaadir dacwo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeer gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa shalay gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa taliyaha garoonka diyaaradaha baydhabo kusoo dhaweeyey taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal maxamuud sheekh cabdulaahi iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ujeedka taliyaha ciidamada xoogga dalka uu u gaaray magaalada baydhabo ayaa waxaay tahay siday uga qaybgeli lahaa munaasabad ay ku qalin jebinayaan ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta lagu qaban doono magaalada baydhabo ee caasimada kumeergaarka ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya
taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka hadlay howlgal ay ka sameeyeen gobolka shabeelle hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odwaa yuusuf raage ayaa ka hadlay howlgallada ciidamada dowladda maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose islamarkaana ay kula wareegeen deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odwaa yuusuf raage ayaa sheegay in keliya gobolkaasi aan howlgalka laga fulin doonin islamarkaana ciidamada dowladda ay dhammaan gobollada dalka ka fulin doonaan howlgallada ilaa iyo inta laga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sheegay in howlgalkani ugu dambeeyey oo ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay ka gaareen guulo waaweyn islamarkaana ay sii socon doonaan howlgalladani adeer ma ahan ee, gobolka shabeellaha hoose kaliya guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida la socotaba gobolada dalka meelo kala duwan wuxuu howlgallo ka wadiyaa howlgalladaasuna ee, boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karnaa ee, si guula ee, ayay ku dhammaadeen ama ku socdaanba ee, kuwo ka miduhu Ee, waxaana rajaynaya insha allahu tacaala howlgalladaas inay sii soco doonaan Ee, waxyaabaha aan rajaynaynana waa dee nimankan ee, ee, ummadda soomaaliyeed u diida nabadii iyo noloshii u diida in muxuaha ii sheega laga dulqaado ummadda si qof walbo soomaaliyu ay gurigeeda ay nabad ugu noolaato ee, muxuaha ii sheega beerahoodana ay ugu tabcadaan ee, si xur ah ay ugu tabcadaan marka dabcan waxaan isleeyahay waa shabeellaha hoose kuwa ka socda guud ahaan gobolada howlgallada ka socda qayb ka mida wa maalin ka hor ciidamada kumaandasta soomaaliya ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay dagaal kula wareegeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo in ka badan lix sano ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab
faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan howlgallo ka socda xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
ciidamada ammaanka maamul goboleedka puntland ayaa xalay ilaa iyo saakay waxay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasi oo shalay garigkii dambe ka dhacay weerar sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay nin lagu magacaabi jiray saleebaan axmed shire oo ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka puntland halka uu ku dhaawacmay hal askari iyo qof shacab ah ayaga oo dadkii ka dambeeyey falkaasi ay goobta ka baxsadeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska puntland ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay howlgalka ka wadaan xaafadaha magaalada boosaaso oo mararka qaar ay guryahooda baaritaano ku sameeyaan iyaga oo baadigoob uga jira dad falal amni daro ka geysta magaalada boosaaso saraakiishu ilaa iyo hadda ma shaacinin howlgalkaasi waxyaabo ay ku soo qaqabteen waxaana wararka qaar aan heleyno ay sheegayaan in muddooyinka iyo xaafadaha qaar ee magaalada boosaaso lagu arkayo ciidamada oo weli howlgalka wada labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada boosaaso ee gobolka bari ka dhacay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay mas-uuliyiin iyo askari dad shacab ah waxaana weeraradaasi mas-uuliyadooda sheegta dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda dacashta soomaaliya ee ka dagaalanta deegaano ka tirsan gobolka bari gaar ahaan buurereeda galgala
guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclahay warkii subaxnimo aad kala sotay radio cadado siddeed siddeed dhibic shan megartis inaa intaasi ku soo afmeero warka saaka waxaa idiin soo saaray cabduqaadir cabdulaahi cabduqaadir dacwo anigan waxaan ahaa maxamed aadan karaama waxaana warkii farsameynayay haashim cumar xasan warkan warkiisa xiga sidaas iyo ammaano allah
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaaday u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan